ilaa iyo afartan iyo toddoba kalluumaysata oo u dhalatay dalkaasi yemen ayaa muddo toban maalmood gaaraysa waxa ay ku xiran yihiin degmada maydha ee ku taalla gobolka sanaag muddadaasna waxaa kalluumaysatadani xabsiga ay ku jireen iyadoo aan maxkamad la soo taagin sidoo kale waxaa shalay magaalada ceragaabo ee xarunta gobolka sanaag laga sii daayey sagaal iyo toban kalluumaysato oo yemeniyiina kadib markii ay bixiyeen ganaax dhan saddex kun oo dollar hase yeeshee waxaa weli ay ku dayacan yihiin magaalada ceragaabo iyaga oo sugaya ciddii gaarsiin lahayd magaalada maydh oo hore looga soo xiray haddaba wariyaheenna magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ah ayaa waraysi waxa uu la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee somalilan cabdulaahi cusmaan geeljire wasiirka ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixinayaa tirada doonyaha iminka ku xiran dekadda maydh
way jiraan waxaa lagu soo qabtay meel u dhow canqor waxay ahayeen afar doonyood oo yamana oo ilaa lix iyo afartan qof ay tootal ahaan fuushan yihiin oo kalluun soo gurtay iyagoon ka haysan wasaaradda wax ruqsad ahaba yaraatee marka iminka muddo dhowr iyo toban cishaa ku dhow ayay joogaan maydh mar haddii dhowr iyo toban casho aad hayseen maxaa maxkamad loo geen waayo wararka iga soo gaadhay waxay cagculays ku saabsan un maxkamadaha oo maxkamadda gobolka oo usoo dhaadhici weyday degmada maydh sabab cad oo aan fahmi karo layma siin maxkamadahuunbaa haddii golaal ciidanka iyo markaanu waraysanno iyo xeeralaynta waxaanu sugaynay maxkamaddii maxkamaddaanu sugaynay maxkamaddii baa iman weydey waxaasun bay lahaayeen markaa sabab runtii aan fahmi karaya ma ahayn waxaan ka codsaday markaa garyaqaanka guud inuu tago xeeralaynta oo ka war doono sababta ay maxkamaddu u diidan tahay ama ay u cagajiy uga cagajiidayso inay timaaddo markaa wuxuu iigu soo warceliyey inay inay tegayaan waxaana runtii la sheegay ficlan inay tegeen u dhaadhaceen degmada maydh oo hadda ay bilaabantay laakiin sacaad wasiir maxaa keenaya maalmahan toddobaadkii hore waxaan ogeen qudheyda in lagu xukumay magaalada ceergaabo maxaabiis kale oo iyana yemaniyiin ilaa sagaal iyo toban qof ahaa oo ganaax maxkamaddii raacfaanka oo kale ay ku xukuntay maxaa keenaya tallaabooyinkan awalba doonyahani way badda way ka kalluumaysan jireen maxaa isbedelay waxa isbedelay waxa weeye waxaanu xoojinaynaa ilaalinta khayraadka badda waa ogtihiin kuwii xitaa liisanka aanu siin jirnay ee sida xun kalluumaystay waanu ka saaray ku aan ruqsad sidanna hadalkeeda badaa iskaashi baa jira guud ciidamada dadweynaha kalluumaysatada maaragtay kalluumaysaga sharciga leh wasaaradda xukuumadda guud ahaan ay ka mid tahay maaliyadda inaannu wax ka qabanno arrintaas inta itaalkeennu yahay ayaa ayaa khasaba marka dadaalkaasaannu kordhinnay waanaanu tusaynaa in wuxuu yidhi waraabihii ninkii hashiisa waraabuu cunay ee waraabaa ka daba tegey ee la yidhi ma soo dishay ma gaari waaye laakiin isna ogaa in hasha nin lahaa waxa weeye inay baddan aynu leenahay inagu leenahay waanu doonay aanu ogeysiino oo aanu wax ka qabanno dabcan magaalada ceergaabo sagaaliyo tobankii hore yemaniyiinta lagu xukumay magaalada ceergaabay joogaan maanta waxaa lay sheegay in xaruntii dowladda hoose ay ku sugan yihiin oo ay sugayaan cid u qaada dee gaadhsiisa agabkoodii iyo magaalada maydh arrintaasna dayac badan baa ka muuqda oo meel u dhaqaaqaan bay layihiin haddiiba la xukumay oo ganaaxina laga qaaday xaggee loo dhaqaajinaya nimanka xukumad ahaan maxaa idinka qorshaa wallaahi annaga ka wasaarad ahaan waxa weeye mar haddaanu adeegsanno ciidanka oo aanu soo qabanno o aanu ku wareejinno garsoorka wixii ka dambeeya hay-adaha kale u yaalaan annagu social service malihiin iyo iyo hoosalaanu dadka geynay iyo arrimo kale annaga waxa weye kalluun sharci darra ay gurteen maxkamad gee wixii ka dambeeya hay-adaha kale dee siday wixii sharcigoodu yahay ama nidaamkoodu yahay bay ku dhaqmayaan laakiin maxaad u xidhisaa haddiiba tusaaleahaan magaalada maydh oo kale adeegyo badan dadkii aad looga cabanaya adeegyo badan ma jiraan waqti badan laguma hayn karo maxaabiis intan la eegoo kale tusaaleahaan toddobiyo afartanka qof ee iminka la hayo kale marka haddaad doonaysaan dadkanina qaqabataan maxaad adeegii dhulka ugu samayn weydeen meelihii lagu hayn lahaa maxkamadihii oo diyaara arrimahaas maxaad ugu diyaarin weydeen horta annagu maanaan odhan nan soo doonto wax naga xado aanu idin qabanno maanaan odhan markaanu qabannana wixii aanu haynuunbay ka mid noqonayaan hadday meel xun tahay iyo hadday meel hagaagsan tahay wixii dadkeennaba muwaadinkeennaba halka uu lagu xidhaya kii dembi gala ayuunbaa iyana lagu xidhaya maaragtay tacaddi kale lagu samayn maayo special servicena u samayn mayno oo dee sariirow sii dhigi mayno markaan xaddaan baanu sariiradii sii dhigaynaa laakiin kolleyba muwaadin iyo muwaadin la-aan dee kolley wasaaradaha ku shaqaynaya cadaalad iyo wixii taalkeenu yahay qofku xaqna waa laga goobsanayaa xaqna wuu leeyahy maxbuuska la xidhaa waa wax caalamiya in si wanaagsan loola dhaqmo bini'aadamnimiih waa wax inagu wada waajiba ka weliba qurbo ka yimi ee isna dad aynu jaarna ee muslima ka yimina isna wuxuu qariiba isna waxa uu leeyahay in lasii maaragtay aada loo daryeelo oo dee waxaan uu geystay wax dee u dhigma ay noqoto ganaaxiisa iyo iyo sida loo dee loola macaamilaya aan marnaba noqonin si tacadiya ama dayaca ama mashaakil
kaasina wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee somalilan cabdulaahi cusmaan geeljire oo u warramayey waryaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar